bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay munaasabada siddeetan iyo labaad ee sanad guurada aas-aaska ciidamada booliska soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda soomaaliya oo maanta gaaray magaalada kalkacyo wakhtiga ay ku eg tahay qaadashada kaarka codbixinta doorashada oo la shaaciyey warka caalamkana waxaad ku dheegaysa doontaan madaxweynaha ruushka putin oo sheegay in dagaal dambe uusan dhici doonin
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaantaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabada siddeetan iyo labaad ee sanad guuridii aas-aaska ciidamada booliska soomaaliyeed taa oo lagu qabtay magaalada muqdisho faado cabdiqaadire ayaa muqdisho kasoo dirtay
magaalada muqdisho waxaa maanta si weyn loogu xusay siddeetan iyo laba guuradii ka soo wareegatay aasaaska ciidamada booliiska soomaaliyeed munaasabadan ballaaran oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sar oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxaa hormuud u ahaa madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud iyo marti kale oo madashan lagu casuumay waxaana munaasabadan lagu qabtay dugsiga tababarka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jenaraal kahiye xuska munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada madaxda maamulka gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed saraakiil ka socotay ciidamada qalabka sida oo ay ka mid yihiin booliiska nabadsugidda iyo ciidanka xoogga dalka wakiilo ka socday beesha caalamka hogaanka iyo saraakiisha booliiska gaar ahaan haweenka ciidanka booliiska soomaaliyeed wixii intaasi ka dambeeyey munaasabadda intaan la gudagelin ka hor waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybahooda kala duwan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal asad cusmaan cabdulaahi ayaa munaasabadda ka jeediyey khudbad markii la gudagalay xafladda waxaana uu kaga hadlayay guulaha iyo horumarka ay ciidanka booliiska gaareen sanadkii lasoo dhaafay isaga oo xusay doorka muhiimka ah ee booliiska ka qaata sugidda amniga la dagaalanka dembiyada iyo ilaalinta sharciga hortaada ku cusboonaysiinaynaa ballanqaadkayagii ciidanka booliiska inaan bulshada soomaaliyeed ugu shaqaynayno hagar la-aan ciidan leh naxariis iyo turaal tayada iyo tabarta booliiska sare u qaadayno ku dadaalayno inaan gaarno meesha maanta aan joogno meel ka wacan mudane madaxweyne guud ahaan mahad ilaahay baa leh sidoo kale waxaan mahadlay madaxweynaha iyo wasaaraha xukuumadda sharafta leh ee noo igmaday naguna garab taagnaa hawsha aan qaranka ummadda soomaaliyeed u hayno waxaan qadarin iyo boogaadan mudan saraakiisha iyo ciidanka soomaaliyeed ee shaqadan goostay har iyo habeen inay u taagnaadaan waxaan ka mahad celinaynaa wada shaqaynta wanaagsan ee laamaha ammaanka kala duwan iyo guud ahaan wada shaqaynta bulshada soomaaliyeed nagala dhexaysa ugu dambeyn waxaan u mahad celinaynaa saaxiibada iyo walaalaha beesha caalamka ee nagu garab taagan inay soomaaliya noqoto meel wanaagsan oo amni badan ilaahay ha guuleeyo booliska iyo dhammaan ciidanka soomaaliyeed dhankiisa wasiirka amniga gudaha cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa sheegay in ciidamada ammaanka si gaar ah loogu diyaariyey sugidda amniga doorashooyinka si ay u dhacaan oo doorashooyinkaasi ay u noqdaan kuwa nabad a hufan oo ammaan ah hamiista soo socota ilahay idankiis loo diyaargarowahay in doorashada loo istaago heer deegaan oo bulshadaas halka milyan ah oo isu soo baxday ilahay idankiis fadliga ilaahay iyo fadliga xukuumadda aad adiga madaxweynaha ka tahay oo ra-isul wasaare xamsi uu ka yahay iyo fadliga ciidamada qalabka sidaan u kala harin haddii ahaan lahaayeen booliska iyo nabad sugidda iyo inta kale oo lagu kaleba waxay waxaa noo suuragashay iyadoo aanan dhib ka dhicin in hal milyan oo qof ay isdiiwaan keliyaan inta qaadanaysana ay qaataan inta kaleta hadda diyaar u yihiin iyagoo dhib aan ka dhicin in doorashadaas ay dhacdo ciidan ka badan toban kun oo amniga suu haya ayaa ka diyaarsan wasaaradda amniga iyo laamaheeda kala gedisan haddii ahaan lahayd booliska iyo nabad sugidda iyo weliba hay-adda la yidhaahdo xasilinta ama bolis militaariya waxaad ku seexataan ama kusoo toostaan insha allahu baraad la-aan waxaad ku seexataan ama kusoo toostaan ama kaarirkiina aad ku qaataan baraad la-aan ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ciidamada booliiska soomaaliyeed isagoo ku ammaanay dadaalka nafurnimada iyo doorka ay ku leeyihiin xasilinta dalka iyo badbaadinta shacabka soomaaliyeed bogaadin u dirayaa dhammaan booliska soomaaliyeed sarreeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo jadiidka iyo xaasaskoodaba waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada siddeetan iyo labaad siddeetan iyo laba jir marka la maqlo dadku waxay dareemaan waayeelnimo laakiin taasi waa dadka bini aadamka ahe hay-adaha iyo institutions kuma jiraan kumanaan kun oo sano kun sano ka badan hay-ado jira ayaa caalamka ku yaallo maalintii la aasaasay ilaa maanta sidaas daraaddeed boolisku waa dhallinyaro siddeetan iyo laba guuradu dhallinyaro ku yahaye muxuu ahay hay-ad gabowday kuma aha marka waxaan leeyahay hambalya dhammaan shaqadii ay qabteenna waxaan leeyahay sadar muqdiso alka dhan halkan aan ugu soo bandhigay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada kalkacyo cabdirasaaq maxamed ayaa kalkacyo ka soo diray
wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada sareeye guud bashiir maxamed jaamac ayaa maanta soo gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wasiirka iyo wafdigiis ayaa waxaa garoonka diyaaradaha oo shaaka kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka galmudug saraakiisha ciidamada booliiska iyo asluubta qaybta galmudug wasiirka ayaa waxaa halkaasi salaan sharaf ku siiyey ciidamo ka tirsan kuwa asluubta soomaaliyeed qaybta galmudug intaasi kadib duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale iyo guddoomiyaha gobolka mudug ayaa sheegay in imaanshaha wasiirku ay tahay mid loo baahnaa mudana wasiir magaaladaada gaalkacyo kusoo dhowow deegaankaaga ku soo dhowow waa ku farxsanaha kugu soo dhowayno waa ka cudur daaranaynaa runtii wakhti gaaban in akhbaartuna soo gaartay waxaalla wixii soo dhowaynteena ka gaabanna waa wakhtiga dartiis runtii laguma kala harin oo ujeedaa bulshada qaybaheedii kala duwan laamiha amniga iyo madaxdiiba heer state iyo heer gobol iyo heer degmo inta naga dhimanna saacadda waxna soo gaareen wakti aan ku tashanaynas ahayn aduguna waa nala ogtahay jadwalka isbedelay jadwalka isbedelay baa gaabka keenay mar kale waxaan ku leeyahay mudane wasiir magaalada ku soo dhawow magaalo madaxdiisa ku soo dhawow aeroboortka ujaaka ku soo dhawow annaga oo maalin iyo hameen u taagan runtii wasaaraddan shaqadeeda oo ah la dagaalanka dhuxusha oo ciidamada qalabka sida iyo maamulladu ay ku mashquulsan yihiin sidii ay maxaanku idhaahdaa u badbaadin lahayd maxaanku idhaahdaa dhirta iyo ugaarta iyo daaqa sidii aan u badbaadin lahay afaraad saacaan u taagannahay gacmo furan ku soo dhowow shaqadii oo aan si mug iyo miisaanla aan u hayno ku soo dhowow wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka galmudug cabdinuur macalin maxamuud ayaa isna sheegay sharafay noo tahay magaaladan gaalkacyo waxaa runtiiba ka dhaqan galay inaan geed qoyan la jarin waxaa lagu beddelay in geed la beero
wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka soomaaliya sareeye guud bashiir maxamed jaamac ayaa istaa kadib ka warbixiyey ujeeddada socdaalkiisa uu sheegay inay tahay mid ku qatanta laba arrimood islamarkaana kalaa kormeerista deegaanada ay ka jiraan dhibaatooyinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dhaca dhulka xeebaha gobolka mudug iyo isdiiwaangelinta doorashooyinka dadweynaha golaha deegaanka ee ka socda magaalada gaalkacyo maadaama wasiirku uu ka soo jeedo deegaan doorasho ahaan magaalada gaalkacyo intaasi kadib wasiirka ayaa iska diiwaangeliyey goobaha diiwaangelin dadweynaha magaalada gaalkacyo isagoona bulshada ugu baaqay inay isdiiwaangeliyaan si ay codkooda uga ciilbaxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay in anigoo muxuu ahaa gudanaya waajibaadkayga muwaadinnimo iyo xuquuqda aan u leeyahay soomaali ahaan in aan muxuu ahaa isu diiwaangeliyo doorashada dalka ka dhacaysa nasiib wanaagan aan u helay maanta inaan deegaan doorashadeedii magaalada gaalkacyo aan imid iskana diiwaangeliyey kana qaatay shahaadadii isdiiwaangelinta ee doorashada muxuu ahaa siyaasadeed tan qaran iyo tan deegaanba runtii markaan la sheekaystay asxaabta iyo dadka magaalada iyo xarunta guddoonka guddiga doorashooyinka iyo sohodimaha iyo howlwadanadooda iyo deegaan doorashadeedaba waxaan weydiiyey tirada iyo cadadka iyo doorashada iyo isdiiwaano siday tahay waxaa la isiiye runtii warbixin aan ku farxo oo ah inay si wanaagsan u socoto doorashadu dad aad u badanna oo muwaadiniina ay xuquuqdooda inay doortaan ciddii barito ay u dhiban lahaayeen masiirkooda inay isu diiwaangeliyeen saasoo ay tahay waxaan kula dardaarmayaa dadka aan isku deegaanka nahay ee deegaankayga ee reer gaalkacood in ay weli yimaadaan ku soo yaacaan aysan lumin xuquuqdooda muwaadininimo ee ay yimaadaan oo isdiiwaan geliyaan si barito ay u doortaan maamul iyo mas-uuliyiin ay la xisaabtami karaan muxuu ahaa xilkay u dhibtaan kula xisaabtami karaan intii oo laga gudbo wixii mas-uuliyiintii laynoo magacaabi jiray laynoo soo astayn jiray codna aynaan ku lahayn waxna aynaan ku dabsan jirin qofka aynu anagu dooranayno wakhtiga ay ku eg tahay qaadashada kaarka codbixinta oo la shaaciyey xasan axmedta ayaanu faahfaahinayaa guddiga doorashooyinka qaranka ayaa soo saaray bayaan ay ku sheegayaan in qaadashada kaarka codbixinta ay ku eg tahay labi labaatanka diseembar oo ku beegan maalinta talaadada ah bayaanka ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta soomaaliyeed uu muhiim u yahay qaadashada kaarka codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan waxaa wargelin lagu siiyey bayaanka qofkii aanan haysan kaarka codbixinta in uu xaq u yeelan doonin in uu ka codeeyo goobaha kala duwan ee magaalada ee sanaadiiqda codbixinta la dhigi doono maalinta khamiista oo taariikhda ku beegan tahay shan iyo labaatanka diseembar ayaa lagu wadaa in ay muqdisho ka qabsoonto doorashada golaha deegaanka sida ay xoguhu sheegayaanna doorashada ayaa bilaaban doontaa subax hore ee khamiista waxaana lasoo gebagabayn doonaa lixda maqribnimo iyadoo maalinta jimcaha ay xigi doonto tirinta codadka magaalada muqdisho ayaa la sheegay in ay geli doonto xaalad bandow ah iyadoo la hankin doono isku socodka dadweynaha waxaa keliya dhaqdhaqaaqa loo ogol yahay dadka shacabka ee codeynaya iyo ciidamada ammaanka isku soo duub muqdisho waxaa la filaya inay ka oran doonaan doorashooyinka qofkii codkaa taasi oo ugu dambeysay kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii halka aad naga dhegaysanaysaana waa raydow joor markana warka caalamka madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa sheegay inaysan jiri doonin dagaalo dambe oo ukrain ka dambeeya haddii ruushka loola dhaqmo si xushmad leh wuxuuna meesha ka saaray sheegashada ah in moscow ay qorsheynayso inay weerarto dalalka yurub oo uu ku tilmaamay wax aan jirin dhacdo telefishinada laga sii daayo oo socotay ku dhowaad afar saacadood iyo bar ayaa wariyayaasha u sheegtay waxa uu weydiiyey in ay jiri doonaan howlgal military oo gaara iyo in kale ergeyga putin ee duulaanka buuxa ee ukraine ma jiri doonaan wax howlgal ah haddii aad nala dhaqantaan si ixtiraam leh haddii aad na ixtiraamtaan haddanaheynana aad yeeshaan sida aan anigu aan doonayno markaasi dagaal ma uusan dhici doono horaantii bishaan putin wuxuu sheegay in ruushka uusan qorsheynaynin inuu dagaal la galo yurub laakiin uu diyaar u yahay hadda haddii reer yurub ay rabaan in ay dagaalamaan akhyaartan dhegeysanaysaa war waxay dalka iyo dibadda cawna soo gaaray waanigantaa cudduga warka iga seeganay waxay dib ugu daalacan karaan barta ana facebook kulanaha raydow johor sidaasi nabadgelyo